أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha askarta kufaarta xabiishada itoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay dowladda riddada ee turkiga ayaa xeebaha soomaaliya u soo dirtay markab kaasoo loogu talagalay boobka shidaalka soomaaliya wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowro tasxiixa u soo gebagabaysay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee mid ka mida deegaanada wilaayadaas maktabka xisbada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowro iyo kulamo isbarbar socday u qabtay xisbada iyo ganacsatada magaalada jilib munaasabad lagu soo gebagabaynaya tartanka qur-aanka kariimka oo loo qabtay madaarista qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ee bakool maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa rawdo cusub oo waxbarasho ka hirgeliyey deegaanka mukayle ee wilaayadaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subaxnimo isniina taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha askarta kufaarta xabiishada itoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala eegtay ciidamada xabishada itoobiya ee ilaaliya garoonka magaalada baydhabo inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku baqtaday afar askari oo itoobiyaan ah halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale degmada bardaale ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la eegtay saldhigga booliska degmada bardaale halkaasoo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiinna waxaana jira khasaare cadowga ka soo gaaray qaraxaase dowladda riddada turkiga ayaa xeebaha soomaaliya u soo dirtay markab kaasoo loogu talagalay boobka shidaalka soomaaliya nuur cali warsaame abuushaybe ayaa warbixintan inoo haya sida ay tabisay warbaahinta dalka turkiga dowladda daaquudka turkiga ayaa si rasmi ah shaaca uga qaaday in xeebaha dalkeeda uu ka soo ambabaxay markab weyn oo uu leeyahay turkiga kaasoo maalmaha soo socda ku soo wajahan xeebaha soomaaliya ujeedka imaanshaha markabkan ayaa ah inuu bilaabo boobka shidaalka ku jira xeebaha soomaaliya taasoo horey ay ugu saxiixday kooxda riddada soomaaliya dowladda turkiga ayaa sheegtay in markabkan uu yahay kii ugu horreeyey oo ay leedahay dowladdaas oo waddan ka baxsan turkiga u aadaya inuu soo saaro shidaal turkiga ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa uu sii kordhiyey duulaanka uu ku soo qaaday soomaaliya isagoona hadda quudaraynaya inuu boobo khayraadka dhex ceegaaga badda soomaaliya xilli xeebaha soomaaliya ay hadda ku sugan yihiin maraakiib dagaal kuwaasi oo ilaalin doona markabka shidaalka boobaya ee dhowaan soo gaari doona xeebaha soomaaliya muddo laba sana ah ka hor ayay ahayd markii kooxda riddada soomaaliya ay turkiga u ogolaadeen inuu markab uu usoo diro xeebaha soomaaliya si uu u boobo khayraadka shidaalka iyadoona kooxda riddada arrintaasi ay ku bedelatay dacmi militari oo ay ka hesho dowladda daaquudka turkiga mahadsanid abuushayba wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowro tasxiixa u soo gebagabaysay macallimiinta madaarista qur-aanka ee mid ka mida deegaanada hoostaga wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed tasxiixan oo diiradda lagu saaraya saaxidda tajwiidka hagaajinta nudqiga iyo makhaarijta xuruufaha ayaa loo qabtay deegaanka ceershiil ee hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda dowladda tasxiixa qur-aanka oo socotay muddo saddex bilood ah ayaa loo qabtay macallimiinta madaarista qur-aanka ee deegaanka ceershiil waxaana intii uu socday lagu barayay macallimiinta aqoon dhammaystiran oo ku saabsan akhriska qur-aanka iyadoo la xoojinayo kucelcelinta iyo fahamka qiraa'ada saxda ah waxaa markii ay dhammaatay muddadii saddexda bilood ahayd macallimiinta la marsiiyey imtixaan lagu cabirayey heerka ay ka gaareen aqoontii ay qaateen kadib imtixaankaasi waxaa deegaanka ceeshiile ka dhacday munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu soo gabagabaynayay munaasabadaasi oo ay ka soo qaybgaleen macallimiintii ka faa'iidaystay tasxiixa waxgarad odayaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah macallimiinta ayaa halkaasi ku soo bandhigay akhris qur'aan oo muujinaya horumarka ay ka sameeyeen tajwiidka iyo sixidda akhriska halka kuwo kalena ay jeediyeen hadallo ay ku faahfaahinayeen muddadii tasxiixu socday أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ninkoo ka mid ah macallimiinta ceelshiid taxsiiska ayaan ku baranay qur-aanka saddex muddo ilaa saddex bilooda ayaan barahaynay wadaadadina baray qayr badan allaha siiyo ajir fad badan allahna siiyaan leenahay waan ka faa'iidnay wax badan baan ka faa'iidnay ilaahay qayr badan ha siiyo culimmadii itixaamka naga qaaday eena qayr allaha siiyo sidoo kale waxgaradka deegaanka ceelshiil ayaa munaasabadda ka jeediyey kelimaad diirigelin iyo bogaadin isugu jira rag culummo ah oo macallimiin ah ayaa bilaha la soo dhaafa waxaa u socday qur'aanka tasxiixintiisa iyo tajwiidintiisa intaba adiga muddo ayay soo wadeen ay dadaal badan bixiyeen qiraa'adoodiina ay wax badan iska beddeleen culummadaas juhdiga badan bixisay ayaa loo arkay in xoogaa la maamuuso iyadoo lagu maamuusayo kitaabka ay ximbaarsan yihiin jazaahum allahu khayran ayaan leenahay marka hore ilaahay baan mahadinaynaa marka labaad waxaa aad iyo aad u mahadsan macallimiintii haddii juhdigaas ku bixiyey oo macallimiintaas haddee fogaaraha keenay oo wax soo baray waxaa ayaguna aad iyo aad aan u ammaanaynaa macallimiinta ayagoo miyi jooga oo la og yahay shaqalkiisa iyo howlihiisa oo dul qaatay ee wakhtigoodii wakhti ka soo gooyey marka waxaan leenahay ilaahay ha u barakeeyo intay barteen ugu dambayntiina guddigii tasxiixa ee qabtay imtixaanka macallimiinta madaarista qur-aanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijadii imtixaanka meeshaan maanta waxaan ku qabannay imtixaan oo taqwiim ah waxaana ka qaadnay ragga macallimiin ah oo dugsiyaal qur-aana dhigo ayaan imtixaan muxuu ahay taqwiima ka qaadnay kollaytana imtixaan haddii la qaado ama haddii uu rag wada ordo ragaa soo baxo marka waxaa ugu horeeyo daahir xuseen ayaa ugu horeeyo wuxuu ninkaas darajaana uu keenay sagaashan iyo kow ayuu keenay xagga darajada tahliil ayaa ku xigo xagga darajada wuxuu keenay sagaashan cabdiqani ayaa ku xigo xuseen xagga darajada wuxuu keenay siddeetan iyo siddeetan iyo sagaal qaasim ayaa ku xigo xagga darajada wuxuu keenay siddeetan iyo siddeed nuur ayaa ku xigo calasow xagga darajada wuxuu keenay siddeetan ayuu keenay tasxiixa qur-aanka kariimka ah waa mid ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee lagu ilaalinayo saxnaanta kitaabka alleh sidaas darteedna ay waajib tahay in si sax ah loo akhriyo loo barto loona baro gaar ahaan macallimiinta madaarista qur-aanka oo ah kuwa qaabilsan gudbinta cilmigan jiilba jiilka ka dambeeya iyadoo la rajaynayo in dowrooyin la mid ah tan ay noqdaan kuwa joogto ah si loo xoojiyo barashada baridda iyo gudbinta qur-aanka si waafaqsan tajwiidkiisa iyo nudqigiisa sugan mahadsanid marwan maktabka xisbada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowro iyo kulamo isbarbar socday u qabtay xisbada iyo ganacsatada degmada jilib waa kan cusmaan axmed dhuubow waxay ahayd dowre iyo kulan isbarbar socday loona qabtay ciidanka xisbada wilaayada waxaa sidoo kale kulamo wacyigelin ah loo qabtay ganacsatada degmada jilib iyo dadka kale ee xirfadlayaasha ah dowrada iyo kulanka waxaa soo qabanqaabiyey maktabka xisbada ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaana ujeedkiisu u ahaa in dadka muslimiinta ay u diyaar garoobaan ka faa'iidaysiga bisha barakaysan ee ramadaan oo ganacsatadu lagula dardaarmay inaysan ganacsiga kaga mashquulin cibaadada bisha khayrka badan ee ramadaan halka ciidanka xisbada iyagana lagu wacyigelinayay la tacaamulka bulshada iyo in ay si wanaagsan ugu adeegaan bulshada intii uu kulanka socday waxaa bulshada kelimaad ku lahaa culimmada kuwaas oo dardaaranno u jeedinayay qaybihii ay la kulmeen waxaan idiin dardaaranay an ittaqullaah inaad alle ka cabsataan idin abuuray idin suureeyey idin nooleeyey idin dilaya idin soo saaraya inaad ka cabsataan walaalayaal iyo macnaha shaqada iyo siqada iyo isku kalsoonaanta wax weyn weeye walaalayaal waxaad ogaataan xooggiinna aada isticmaalaysaan oo aada cunaysaan wax weyn weeyaan imisaa xooggooda arkila oo tuuga ku maqan walaalaya imisaa xooggooda hilmaansan oo ma- xooggooda dayacaya oo gaalo ugu shaqaynaya imisaa xooggooda iyo caqligooda iyo fikirkooda hilmaansan haddana daroogo ku bedelanaya iyo waxaan qiimo lahayn laakiin xooggaagii xalaal ku shaqayso xooggaagii aad waalidka iyo reerkaaga ugu shaqee xooggaagii isticmaal wax wanaagsan weeye walaalayaal sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa si guud ula hadlay dhinacyadii lala kulmay iyo ciidankii xisbada ee dowrada aqoon karoorsiga ah loo qabtay dowradan aadka u qiimaha badan ee loo qabtay walaalaha maktabka xisbada guud ahaan kadibna kulamo ayaa la socday oo loo qabtay ganacsatada iyo xirfadleyda dowradan si guud waxaa loogu magac daray nidaa u rayaan liistiqbaali shahri ramadaan shicaarkeeduna waxaa weeye yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya ashari aqsir Ee, ramadaan yaa inugu soo wajahan biidni illaahi tabaaraka watacaala ganacsatada waxa ugu badan ee lagala hadlayo waxay ahayd maadaama hadda ramadaan ay nasoo qaabilayso biidni illaahi tabaaraka watacaala ee, libaaska iyo dharka ay dadka muslimiinta qaadan lahaayeen inay dadka u keenaan zayi islaami iyo qurxoon oo aada u fiican waxyaalaha lagala hadlayo waxaa kamid a waxyaalaha ummadda beryahan kusoo badanayay ee shacaa'irta u ah qowmiyadaha iyo qabaa'ilka iyo arrimaha noocaas oo kale ah inaan bulshada muslimiinta loo keenin dhanka kaleetana inay ku dadaalaan inay iska ilaaliyaan ribada beenta iyo xaraanta iyo waxyaalaha shareecada ay ka xarimta inay iska ilaaliyaan xirfadleyda oo ay timajarayaashu ka mid yihiin ayaa iyaguna laga tawjiihinaya dadka muslimiinta khidmada ay u hayaan sidoo kale walaalaha ka shaqeeya harqaanada oo rag iyo dumar bale iyaguna inay ilaaliyaan akhlaaqda ee lagu yaqaano dadka muslimiinta oo dadka markii wax loo tolayo dhar waasica in loo tolo oo dhar ku dhegan aan loo tolin qaar ka mid ah ganacsatada ayaa dhankooda la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxayna ka warbixiyeen kulamadii lala qaatay ee, maktabka xisbada gobolka oo wacyigelin oo meesha naga siinayay markaan hadda maxaa la dhihi jiray aan ka hadlo waxyaabo badanaa laga hadlay oo ummadda dhibaato u keeni jiray ilaaha aayaadkiisa iyo rasuulka axaadiistiisa noo faahfaahiyey haddaanu nahay marka ganacsatadii degmada jilib waxaana laga rabaa waana qaadanay waxyaabaha marka hadda maxaa la dhihi jiray in loo istaago munkarka in la suuliyo macruufkana in la isfaro min addiinna waaye waxaa meeshaan naloo qabtay een, muxaadaro iyo wacyigelin oo saay oo noo waceen maktabka xisbada jubbada dhexe een, meeshaan waxyaabo fara badan ayaan ka faa-iidnay waxyaabahaas oo ka mid ah dhararka waxyaabaha dhacay in qofka loo dulmiyo waxya- waxyaabaha shariiyada xun la qariyo qofka wax xun sameynayo aada qarisid inaad muujisid qofka adiga een, waxyaaba ina faraan sidii salaada ah waxyaabihii sheeyadii xunxun xilli oo ramadaan aanu aanu soo wajahan waxaa kaloo noola booriyey in aan sadaqada bax- badsano oo waxyaabo aan sadaqaysano munaasabad lagu soo gebagabeynaya tartanka qur-aanka kariimka oo loo qabtay madaarista qur-aanka ayaa ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool sida warbixintan uu ku hayay cabdiqani maxamed أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون
muddo laba maalin oo xiriir ah waxaa masjidka jaamaca magaalada tiyoglow ka socday tartan u dhexeeyey ardayda madaarista qur-aanka ee degmada tiyoglow kuwaas oo ku tartamayay soddonka juz shan iyo tobanka juz iyo tobanka juz ee qur-aanka kariimka munaasabadii gabagabada tartanka waxaa goobjoog ahaa maamulka islaamiga degmada tiyoglow culimo nuqabo iyo waalidiin waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay sheekh ibraahim cali oo ka mid ah culimada diinta islaamka maylan u baahanya oo dardaaramay macalimiinta juhdi iyo ikhlaas ini dadaalano wal dadbarowkana ka dadaalan ikhlaas usoo ka dheehan mabaale macalimiinta wayba roogana booskii rasuul jee roogan salalla alih wasalam diinka ilaahay dadba in sheegaas dadbanka weeraas dadba baraas wayba roogana booskii nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam nabi muxamed may ka sifaysanaayay sida arimoodba ilaahay ka tilmaamay oo eedan gubaynan badan rasuulka ka tilmaamanaya ilaahay mere laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim rasuulka sal alla alay wasalam way baahayay mid xariis ah dadaalow ummadan ilaahay ka hirow jina ka dadaalow ahay mid waa xariis haddana may la eray bilmu'miniina ra'uufun raxiim mu'miniintana mid unturid badan nahras badan bahay intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay malaaq ibraahim dhaysan ee malaaqa beesha jirible ee wilaayada bokool isagoona la dardaarmay macalimiinta iyo ardaydii tartanka ka qayb qaadanaysay walaalayaal markan may ballanaaha eeda aan faraxsagnaha on oo waalidiintii anna haddii maybwaha afkii noqobadii ku hadalaana ciyaalkii iyo macalimiintii dhammaan maybasin lanaha ilaahaysan barakaay eedaan dadaalen wal maybwa madilika dadaala aakhare maybwaha dadan shafeeca qur'aanka yajara nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii shay iqra'u alqur'aana fa innahu ya'tii yowma alqiyaamah shafiican liasxaabihi xadiiskii hay iba argaa haytan saas daraaddeed markan qur'aanka inii la akhriya nabiga ma sheegay calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamaha iniis ari mayba waaha walasika khayr badan adduunka rooga oo khayriddii dhongle ka tilmaami lankii qur'aankan ilaahay intii barada oo datina baraa ini iya sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam saas daraaddeed markan eeda mayba waa hansiinkan balayaana waan mayba waan siinka faraxsagna ilaahay dembiga iika waalidiintan ha dhaafa ayaa lisiigna mayba silana maalimiinta baara nagada waalidiinta baara nagada qur'aanka ilaahay ka dadaala waladunya aakhiradaad anfacaawna yow jiilka cusuba una ka xisaabtamaan insha allahu tacaala maalka dam isingu insha allahu tacaala munazalka ilaahay subxaana wa tacaala hanindiyi qur'aanka kariimka in isan barataan lafdan wa macnan isan barataan asin dardaarmaana ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay natiijadii ay kala keensadeen ardaydii tartamaysay iyadoona goobta lagu abaalmariyey ardayga koowaad nunweerana oo soddonka juska tartami maybwa maxamed macalim aadam oo ku socda madarasatu ibnu mascuud ku socda darajadiis mayba naga tahay sagaalun iyo sagaal yasheeni waa mumtaaz waay mayna abaalmarin helayha milyan iyo shan boqol ardayga lamaad oo soddonka tartami mayba lehrey cabdiraxmaan mucallim maxamed madarasadu ku socdoon madarasatu xudayfat ibnulyamaan waay darajadiis sagaalun iliyu abaalmarintiisna mayba waa milyan waay ardayga saddexaad isla soddonka tartami maybu ahaa maryam sulaymaan qaade oo ku socoto madarasatu cuhmaan ibnu cafaan maybo darjadan wal iskaasha lamardeesa galen sagaalun ishan iyo lamardeesa sheenen abaalmarintiyo leyin siyeed boqolu marka siyeedkaas boqola langeebiya lamba far boqola leyin sanad weliba wilaayaadka islaamiga waxaa sidan oo kale ka dhaca musaabaqaad qur'aani ah oo dhex maraya ardayda madaarista qur'aanka kariimka kaas oo lagu hubiyo heerka wax soo saarka madaarista laguna dhiirigeliyo ardayda iyo macalimiintooda mahadsanid cabdiqani ugu dambayntiina maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa rawdo cusub oo waxbarasho ka hirgeliyey deegaanka mukayle ee wilaayadaas yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya munaasabadani oo ahayd mid lagu furayey faraca rawdada alixsaan ee deegaanka mukayle ayaa waxa ay ka dhacday gudaha deegaanka mukayle waxaana munaasabadda ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan mudiirka rawdada alixsaan ayaa ugu horrayntii ka warbixiyey rawdada iyo waxyaabaha lagu baran doono waxay xaflad u tahay furitaan iftitaax rawdat alixsaan litacliimi aladfaal faraceeda mukayla furitaankeedii ayaan u fadhinaa meeshaasoo lagu waxbarayo caruurta yaryar caruurteennii yaryaraa lagu barayo farti iyo wixii kaloo raaco ay ka mid tahay wax lagu barayana waxaa ka mid ah tarkiizu alqiraa'ati walkitaaba xoogga in la saaro qoridda iyo akhrinta waxaa kaloo ka mid ah nudqiga in laga saxo alif waxmala markuu joogaba in cunugu nudqigiisa la saxo waxaa kaloo qaybtaas ka mid ah tarbiyat alawlaad bilakhlaaqi alfaadila wax lagu baranaa bay ka mid tahay lagu baranaya carruurta meesha lagu barayo waxaa kaloo ka mid ah qismu taxfiid alqur'aan wa xusni tilaawatihi qur'aankii in loo xifdisiiyo tilaawadiisana la wanaajiyo asaasiyaadkii baa ka mid ah in laga soo saxo tawxiidkii looga saxo muddo yaroo kooban ay ugu takhalusaan in badan intaas ka mid ah ay haddii ilaahay idmo ujeedka odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka mukayle ee wilaayada hiiraan ayaa si weyn u soo dhoweeyey furitaanka faraca rawdada alixsaan ee deegaanka mukayle halkan waxaan u fadhinaa xaflad lagu furaayo rawdo rawdat lixsaan litacliimi aladfaal waa mahad ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaana ognahay ilmihii ay wax barayaan waa naxariis ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo nasri ilaahu subxaanahu wa taala horumar diinteenna ay gaarto waxbarashadan qiimaha badan leh maxaa yeelay waxyaalaha lagu helay waxaa waaye amniga dadkii maxay ahayd furuntaa u galay oo dhibaatada u bixiyey ee juhdigaas amniga ku bixiyey haddana dacwada ku bixiyey mahad ballaaran ayay leeyihiin waxaa mahad kale iskale ee maktabka dacwada maxaa yeelay asigana juhdi fara badan uu bixiyey juhdiga bixi waxaa ka mid ah midhodhalka hadda aan arkow hayno ee hadda noo muuqdo insha allahu tacaala taas waxaa waaye mid lagu farxa mahad ballaaran allah u sugnaatay markii hore naga dhigay dad muslimiin ah xilligan jihaadna waddanka iska socdo gabdhaheennan ay waxbaranayiin mahaddaas ilaahay baa iskale xarakada hadday aheenna amnigan istiqraarka lama hesheen mahad kale waxaa iska leh madaxa dacwada gobolka waxaanu dardaarmaynaa kuwii dadka wax bara oo inaan dib loo noqonin diinta islaamka waxaa loo bartaa ilaahay inaad xariir leelato horta aad u dhowaato adiga naftaada aad aslaaxiso waqtiga waa seef walaalayaal intaas ku goyni gooyaa layidhi rawdada alixsaan ayaa ah rawdo waxbarasho oo hoos tagta maktabka dacwada wilaayada hiiraan waxayna rawdada faracyo kala duwan ku leedahay degmada buqa qable iyo deegaanada show iyo mukayle mahadsanid yaasir guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanay idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu